kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonnaa asalka dadka soomaalida inta aan barnaamijka ku guda jirno waxaad kaga bogo doontaan jawaabo ay ka mid yihiin qiyaastii xilliga ay dadka soomaalida yimaadeen geeska afrika meelaha loo malaynayo inay ka soo jeedaan sooyaalkoodii taariikhda dhaqanka dhaqaalaha wax isweydaarsigii ummadihii hore ee gobolka iyo dunidaba iyo sidoo kale luuqadda soomaaliga waxaa barnaamijka marti igu ah brofesor cabdalla cumar mansuur oo aqoon durugsan u leh afka dhaqanka iyo taariikhda soomaalida brofesor cabdalla cumar mansuur waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a waa dhowahay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay
adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi soomaalida halka ay ka timid asal ahaan bismillaahi horta marka hore waxaan maaragtay arar ahaan horumarsanayaa anigu takhasuskeyga taariikh ma aha laakiin afka wixii la xiriira afka wuxuu wuxuu xambaarsan yahay ama keydiyaa dhaqan taariikh diin waxaas marka aniga taariikhda dhinacaasaan ayaan ka eegaya waxaa la yidhaahdaa dadka maaragtay u dhuun daloola taarikhha wax ka qora waxaa la yidhaahdaa ummad markii la rabo in la ogaado taariikhdeedii waxaa la raadiyaa raad raac qoraallo wixii taariikh ah hore loo qoray dhinacaas marka waa ka yara maaragtay aradannahay oo malahan lama hayo qoraallo badan waxa taa haddii la waayo waxaa la aadaa archaeology ama degel baaris middaas iyadana wax badan oo laga qoray lama hayo walow ay jiraan raadad badan hadda aanu si fiican loo baarin marka inta laga baaraya haddii aanan ku filnayn wax taariikhda lagu dhisi karo oo labadaa hore la waayo midda saddexaad la maciinsanayo waxay tahay cilmi afeedka isagana in laga wardoono bal isagana wixii aan ka heli karno lagama helayo taariikhdii oo dhan laakiin waxyaaba ayaa maaragtay cilmigaas laga heli karaa jawaabta haddaan usoo noqdo marka ama su-aashaadii ay ahayd xagee ka yimaadeen marka waxaa jirta maaragtay fikrado oo hortayday dad qoreen niman cilmi afeedyahanna ah oo muddo badan baarayeen soomaaliya iyo afafka la xiriira waxay leeyihiin soomaalida iyo kuwa afkooda la halmaala heshiitiga laysku yidhaahdo waxay ka soo hayaameen xuduudda suudaan iyo masar waa markii nadariyadaas aragtidaas waxa waa mid ku salaysan afka keliya siday maaragtay isugu dhow yihiin markaasay geeska africa sidaas ugu soo faafeen marka ka hore yacni lama hayo wixii kasii shisheeyay xaggee kale marka haddaan waxaan maaragtay aan isku daya inaan wax ka baaro bal wixii kasii shisheeya culuunta kale taariikhda ama antropologiga ah iyo wax lamid ah marka nimanka taarikhyahanka ah waxay leeyihiin xoolaha ama dunyada africa lagu dhaqdo gaar ahaan lo-da iyo ariga maxaan ku yidhahda iyo fardaha waxa ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka la yidhaahdo mesobotamia waa meesha ay hadda ay ciraaq ay tahay labada webi waadi raafideyn meesha la yidhaahdo xagga ayaa maaragtay xoolaha meeshaasu ka soo jeeda africa markaasuu soo gaaray dadkaas waxaa samaynaya waa dad darsaye taariikhda africa oo soomaaliya iyo cid khaas aanan ahayn qola kale haddana waxaan helay antropologista ah ama kuwo dhaqanada baara iyagana oo africa iyo geeska africa waxay ahaadaan iyagana waxay leeyihiin nebi nuux ilmihiisa oo saddex ah xam sam yafid saddexdaas xam faraciisii oo saddex ah oo masar iyo berber iyo kush ayaa deegaankaas ka soo hayaameyleyn kuwan waa ka gooni waa kuwii xoolaha ay sheegayen meeshaasay ka soo hayaameen reer xaam waxay yimaadeen sinai ilaa masar masar marka waxay ku degtay meesha hadda masar loo yaqaan kuwii berber la yidhaahdona dhinaca waqooyi africa ayay faafeen isku fidiyeen kuwa kush la yidhaahdona waxay isku ballaariyeen dhinaca geeska africa marka waxaan isiri ma laysqabadsiin karaa marka tii fikraddii hore oo ahayd af ahaan ay ku ekeed in soomaaliya iyo kuwii isku bahda ay yihiin oo ka soo farcameen maxaan ku yidhaahdaa sudan iyo masar iyo fikraddanoo qush dhinacanay soo aadeen ma laisqabadsiin karaa ayaan isku dayay marka waxaan sameeyey wax yaroo baaritaan aan ku sameeyey deegaanka la sheegayo ay ka soo hayaameen xoolahan iyo marna maaragtay laleeyahay dadkan meeshan ka yimid horta waxaa la isqabadsiin karaa xoolahan dadaa keenay keligooda ma imaanine waxaa isqabanaya kuwii lahaa xoolihii meeshaasay ka yimaadeen iyo kuwii lahaa reer maaragtay xaam xaggay ka yimaadeen xoolahaas qofaa keenay keligooda maaragtay ma imaan waa isqabanaya kii marka haddana sii raadiyey waxa ii soo baxay in meeshaas yaa deganaa waayo shan kun lix kun dhalashadii ciise ka hor meelahaas waxaa deganaa niman la yidhaahdo sumeyriyiin oo ah dadka hadda lahaaya xadaarada ugu qadiimsan baniaadanka hadda lahaaya oo waayo raadkooda marka nimankaas faray lahaayeen afay lahaayeen dadaa baaray iyagana fartoodii la ogaaday waxa ay tahay la qoray marka waxaan arkay marka ereya ka mid ah afkaas sumeriga baaba-ay oo sidaas sooyaalka ah aada iyo aad wakti hore ahaa ereyo badanoo soomaaliyeed inay wadaagaan tii waxay taageerayeen xoolahaas aan ka soo qaadno xoolaha soomaaliya idaha maaragtay ama lo-da inay meesha ka yimaadeen sumeriyiinta waxay dhihi jireen maaragtay ariga wax u eg idu waa idihii oo kale idu wax u eg oo kale ayay ku yaqaanaan oo loo malayn kara iyo arigii ama idihii isu dhow yihiin niman oo ku xigay sumeriyiintaas bedele akaadian la yidhaahdo lo-da loon loon wax u eg ay dhihi jireen ereyo oo maaragtay xayawaanka ama xoolahaas la xiriira qaarkood ayaan helay hadda aanan xusuusnayn kulligoodii buuggeedaan ku qoray intaa ka sokow xataa ereyo kaloo oo sooyaal ah oo sida birta oo kale bir nimankaas biray dhihi jireen haddii walaalaheenii carabta laga keeni lahaa xoolahan waxaa dhihi jiraa baqara hanam ayaa la dhihi lahaa laakiin inaan islahayn magacyo kale ay yihiin oo soomaaliga u dhow yihiin waxaa jirta ereyo oo maxaan ku yidhaahdaa duq waxay dhihi jireen nimanka sumeriyiinta waxay u yaqaaneen ninka odayga ah ama oo talinaya oo odayga ah sida duqa magaalada oo kale marka aan leenahay hogaamiye adigu waxaa sidaas oo kale ereyo ah afartameeye kontameeye meelahaas ah ayaan soo aruuray oo soomaaligii aada iyo aada u dhow yahay u dhow yahay masaaridii u dhow yahay maaragtay berberkan meel ay ka wadaagaan soomaali wadaagaan marka tan waxaad moodaysaa inay taageeraysa arrintan afeed aniga aan meesha ka soo saaray fikraddii ahayd in dadka iyo xoolahoodii meeshaas inay ka yimaadeen geeska africa soo gaareen kan waa fikrad waaye wallaahu yaclam xaqiiqadan waaya rofesor waa mahadsan tahay marka maadaama aad hadda inoo sharaxday soomaalida maaragtay cilmi baaristaada waxyaabaha ku ogaatay in aad isleedahay inay ka yimaadeen dhinacaas ciraaq marka yaa loogu yimid dhulka geeska africa gaar ahaan soomaaliya
horta markaan leeyahay soomaalida dhinacaasi ka timid waa soomaalida raacatada xoololeyda ah ayaan sheegaya marka soomaaliya oo dhanna kuwaas ma aha waxaa ka horeeyey dadka intayna imaana iyagana oo isla dariiqkaas inay soo mareen lagu wado niman ugaarsato ah ayaa meesha lagu soo horreeyey ayagan ayaa kasii horreeyey allahu yaclam taas waa cilmi oo u baahan hadda maaragta in lasii baara waa mahadsantaha rofesor dood mar walba taagan ayaa jirta oo soomaalida qaar ay ku kala qaybsan tahay dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin in soomaalida ay carab yihiin oo ay carab ka soo jeedaan halka qaar kalena ay ku doodaan inaysan carab ahayn oo yihiin dad afrikaan ah oo ka mid ah qowmiyadaha africa marka arrintaasi maxaa ka og tahay oo aad kaga jawaabi karta waa waa jirtaa doodaas iyadoo jiri jirtay xataa waxaa jirta doodad badan kale ay kusoo kordheen afar aragtiyaa jirta waa soomaali carabay kasoo jeeda kuwana waxay leeyihiin soomaalida waa maaragtay af ahaan haddii la yidhaahda nebi aadan ay maaragtay af soomaaliyiin mar kale malaha ka hadli doona kuwa waxay leeyihiin oromo ay maaragtay ay kasoo jeedaan waa waa fikrado kala duwan laakiin tii carabta haddaan kaaga jawaabo soomaalida raacatada ah markay meesha timid nimankii ugaarsatada ama gabooy la qabsaday runtii waa la sheeqiyey waa laga xogbadiyey sidaasaynu ku noqdeen maaragtay dad laga tiro badan yahay waxaa geeska africa marka xilligii islaamka iyo ka horba jasiirada carabta ah ayaa waxaa ka yimid dad carbeed oo laba qaybood aan loo qayban karno kuwo ganacsato ahaan xataa islaamka ka hor ay waxyaabaha ay soo gaari jireen iyo kuwo waktigii diinta islaamka oo maaragtay daaciyiin ah inay soo gaareen laakiin ma soo gaarin sida taariikhda aan maaragtay aan ka dhigan karno ka dheehan karno qof yimidoo laakiin xaas iyo caruur aanan wadan inay yimaadeen oy guursadeen dadka ab-ogaaga meesha looga yimid ha ahaadeen maaragtay nimankan raacatada ah marka waxaa jira isdhexgal laakiin isdhexgalkaas yaa yaa badan waayo ma dadka looga yimidaa badan mise dadka ee yimid dadka yimidaa ayaa ayaa dabcan maaragtay badan marka kuwii waxay guursadeen xaasaskii soomaalidu meesha looga yimid kadibna haddana caruurtoodii waxay sii guursadeen isla dadkii ab-ogaaga meesha looga yimid sidaasaa dadkii maaragtay loo sheeqiyey dadkii ka yimid jasiirata carab ma aha soomaali oo dhanna maaragtay in carab wada dhashay laakiin carab waa jirtaa inay dadka yimid oo saa u dhexgalay taasaa marka dadka ay u aaneynayeen ay leeyihiin carabaana ka nimid taas waxay ka hor imaanaysaa maxaanku yidhaahdaa afka haddaan aan u gudubno maaragtay dhinaca af soomaaliga haddii dad carab ay wada ahaan lahaayeen oo iyaga badan yihiin waxay noqon lahayd afkooda carabi uu noqon lahaa marka af soomaaliga iyo af carbeedka waa ilmo adeer kama imaan midna midka kale kama imaanin labo qaabkooda maaragtay shakligooda jismiyeed iyo midka midda carab carabta ah iyagana waa kala duwan yihiin maaragtay ma kala duwanaan lahayn marka kuwan iyo wax la mid ah ayaa muujinaya maaragtay inaanan ahayn tan kale afrikaan markii la leeyahay ma aha waxaa laisku qaldaya bantu waa dadka maaragtay wixii saharada ka hooseeya oo bantu ah waa gooni xaamna waa gooni carabna waa gooni marka africa haddii la yidhaahdo waxa carabta lafteeda masaarida hadda degan iyo marooka iyo kulli waa afrikaan waa africay degan yihin marka soomaalida waxay ka budaa waxaan ku yidhahdaa afrikaan kuwanba waa afrikaanay noqdeen afrikaan waxa waaye ninka africa degan waaye ma aha kulligood ninka africa degan inuu yahay maaragtay banto mida kale soomaalida hal qof ama meel keliya kama imaanin waa raacatadaas waa ugaarsatada iyagoo farsamadooda kala duwan ayaan ka garanaynaa inay meelo kala duwan ka yimaadeen waxaa jira tujaarta xeebaha degan ganacsatada oo asalkooda maarata u badan carab inay ka yimaadeen iyo iiraan iyo dhinacaas aasiya ka yimaadeen waxaa noo afraad ah koox beeraley ah waa dadkan webiyada jiinkooda dega walow hadda beeraleydi xataa nimankii oo raacatada ahaa farsamadaas ama xirfadaas ay maaragtay hadda ay barteen marka afartaas qaybood ayaa soomaalida maaragtay ayaan u kala saari karnaa
waayahay marka sida iska cad inkastoo haddana aada si wanaagsan u sharaxday dadka ugu badan waa jinsiga soomaaliga ah ama qowmiyadda soomaalida waxaa kaloo jira dad luqad ahaan xitaa ka duwan sida dadka soomaalida ah ee dega baraawe iyo magaalooyinka qaar marka haddii aad iyagana aada noo faahfaahayso asal ahaan meelaha ay kasoo jeedaan iyo dadka kale ee bantuuga ah ee maaragtay soomaalida ah horta inta badan boqolkiiba sagaashan iyo ka badan waa dad soomaali ah oo meelo kala duwan ha ka yimaadeena saddexdii aan sheegayni ama afartii lahjado kala duwanna leh oo qaarkood xataa aan isfahmaynin taasna waa wax maarata ifafaalo ummado kale la wadaagna carab ha ahaato nimankan yurubiyanka ha ahaadee lahjado isu dhow iyo lahjado kala fog aan isfahmaynin meel walbaa ka jirta taas ma aha caqabad inaanan ahayn soomaali waxaa jirta marka dad deegaano kooban yar degan oo asalkooda kasoo jeedo bantu kasoo jeedo ayaa jira ama afkooda bantu kasoo jeeda aan kasoo qaadna nimanka mushungeli la yiraahdo oo jilbi meelahaas ay degaan af mushungeli ku hadlaan waa af sawaaxili tanzania iyo dhulkaasay ka yimaadeen oo tradishonkooda ama dhaqankooda sheegaya waxaa jira dad oo maaragtay iyagana kismaayo iyo meelaha maaragtay xeebahooda dega duula jawaay iyo jasiirooyinkaas kismaayo dega bajuun haddaan helay bajuunka isagana waxa waaye waa af oo baantu ah oo wax yar ku larmay afaf siyan ah qolada saddexaad waxay tahay degmada baraawo waxaa looga hadlaa af la yiraahdo shimini shimini marka waa af sawaaxili oo maaragtay kasoo go-ay waayo lahjad sawaaxili dheh waxaa rabta laakiin aan soomaaliya shaqo kuleen dadka ku hadla laakiin maaha dad bantu oo sidii labadaa kale oo meesha ka imaadeen tan taarikh dheeray leedahay oo baraawe iyo xeebahaas waxay ahayd meel oo boorta faranka ee dad isugu yimaada ganacsato ah waxaana barqisha isku xukumi jiray xeebtaas ilaa tanzania ayaa isku xukumi jiray marka waxaa laga yaabaa inuu u ahaa afka laysku afgarto ganacsi ah kuwaas ayaa ka baxsan marka waa goobo aad iyo aad u kooban ayaa maaragtay dadkaa degan marka inta kale laakiin waxay ku hadlaan af soomaali lahjadahooda kala duwan waa mahadsantaha professor cabdalla mansuur iigu jira khadka dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo magacaygu waa bashiir cadow oo jooga nairobi profesor cabdalla mansuur waxaan weydii lahay dadka qaar ayaa aaminsan in soomaalidii aysan weligood samaynin wax soo saar dibadda loo dhoofiyo sida uu buggiisa ku qoray dhulmaraynkii weynaa ee reer maqrib ibnu batuuta wuxuu sheegay in soomaalida dhar iyo kabo ay u dhoofin jireen dibadda kunsadaxboqolsoddonkowdii iyo wixii ka horreeyey marka brofesore maxaad arrintaas ku dari lahayd
maya waa arrintaas sida uu bashiir yiri waaye intaasaan aniga aan ka warhayaa in maaragtay masar ay u dhoofin jireen laakiin waxaa kaloo jirta shiinaha xiriiraa lala lahaa markaa shiinihii waxay keeni jireen ayagana maaragtay badeecay keeni jireen halkan waxay ka qaadan jireen maxaan ku yidhaahdaa hargaha maxaan ku yidhaahdaa xoolaha qaarkood ugaarta yacni shiinana wax badan ayaa laga hayaa ganacsi la lahayd soomaalida ay maaragtay faananka maroodiga adiga wax la mid ah ayay maaragtay ay dhibankaasna ayaga shiinaha qaadan jireen ayagana waxbay keeni jireen marka waxbay dhuufin jireen soomaalida yani waxbay soo saari jireen xamar waxay ahayd yani meel oo ganacsi oo aad iyo aad maaragtay caan uga ahaa bariga dhexe ilaa afrikada inta kale waaya marka haddii aan usoo laabano jinsiga soomaaliga iyo halka soomaalida ay kasoo jeedaan ma laga yaabaa in qalabka technolojiga gaar ahaan hidisidayaasha qalabka lagu baaro ee d n a ga loo yaqaano in ugu dambeyntii uu xal ka gaaro oo maaragtay la ogaado rasmiyan soomaalida halka ay kasoo jeedo arrintaas xal ma looga gaari karaa waa laga gaari karaa waa maaragtay baasha d n a aaday u kala saari kartaa dad hadda ay sameeyeen waa jiraan soomaalida qaar waxay leeyihiin soomaalida masaray ka timid waa ama masaarida nafteedaba soomaaliay ka timid jahwareerkan yani waxaa la yidhaahdaa folk story yani dadkuma shicbigo taariikh iska samaysanaya masar kama imaanin soomaali soomaalina kama imaanin masar waxyaaba calaamo waa jiraan xiriir inay lahaayeen waxyaaba inta laga helayo xagga laga helayo ka micneed maa waa ka timid ama waa laga yimid marka waxaas teknolojiyada maanta aad iyo aaday u kala saari kartaa waa lahayaa maabkii dadyowga adduunka maaragtay d n a intoodi waa lahayaa markaasaa lagu leeyahy ninka soomaaliga ah boqolkiiba shan wuxuu yahay dhinaca carab uu kasoo geli karaa boqolkiiba toban wuxuu kasoo geli karaa dhinacaas yani ma helaysid boqolkiiba boqol soomaali ah ma jira waa dad oo heterogenes ah oo isku dadarsameen dadka dhanac sidaas ah markii la baaro ninka amerikaanka haddii la baaro kan turkiga haddii la baaro waa dad baniaadamka weligooda sidaasay isku dhafmi jireen marka taas wax weyn wax weyn ayay maaragtay ay ka tari kartaa qofkii inuu ogaado inuu ka soo jeedo quraash waa inuu noqdaa boqolkiiba konton wax ka badan hadduu kasoo jeedo maaragtay carab jaziirat al carab uu kasoo jeedo waa wixii caddaanaysa laakiin aan u malayn maayo in arrintaas ay dhacayso
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdalla cumar mansuur oo ah cilmi baare aqoon durugsan u leh afka taariikhda iyo dhaqanka soomaalida wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan uga hadalnay taariikhda isirka dadka soomaalida dhegaystayaal haddii uu rabbi raalli ka noqdo toddobaadka dambe waxaad barnaamijka ku maqli doontaan qayb labaad oo xiriir la leh barnaamijkii aad hadda dhegaysateen qaybta soo socotana waxa uu brofesor cabdalla mansuur uu ku falanqayn doonaa taariikhda afka soomaaliga inta ka horraysa oo aniga oo ah nuur xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo